walaal xaaladda way iska cakiran tahay south africa waa sidii hore lagu yaqaanay maalmahan weliba way kasii daran tahay yacni dhaqaalo dhaqaalo darbah dhaqaalo daro baahsan baa ka jiro wadankii yacni wax kasta kora usii kaceen nimankii wadanka dadkii ay u dhasheenna yacni badanaa waxay u badan yihiin kuwa aan shaqaysan marka yacni soomaalida dadka ajaanibta waxay u badan yihiin gaar ahaan soomaalida kuwa yacni ka shaqaysta dukaamo oo ku yaala location yacni tuulooyin yacni tuulooyinkay ka dhex shaqaystaan dukaamadaas ka dhex shaqaystaan maalmahan xaaladii aad bay u adag tahay yacni welibo yacni usbuucyadan dambe hadda maalin dhobeyd maalin dhobeyd yacni usbuuci hore dhammaadkiisa laba wiil baa lagu dhaawacay yacni gobolka kabazulu nataal gaar ahaan magaalada durban yacni laba wiil soomaali baa lagu dhaawacay dukaanka loo soo dhacay marka xaaladii aad bay u cakiran tahay yacni aad bay u dhib badan tahay ma yacni maalinba maalinta kasii dambeysa way sii xumaaneysaa kaba sii daran laba habeen ka hor wiil oo yacni cabdiqaadir la dhaho yacni lagu dhaawacay gobolka stancape yacni asoo dukaankiisa dhex jooga ah loogu tagay oo lagu xabadeeyey dhaawaca meeshii looga dhigay yacni maalinba maalinta kasii dambeysa xaaladda way sii cakirmaysaa yacni xalayna wiil baa lagu dhex dilay yacni deegaanka la yiraahdo linesia gaar ahaan magaalada johannesburg ee gobolka qowteen wiil baa yacni lagu dilay meeshaasi marka xaaladda yacni way iscakiran tahay dalalkii zaa'id ay sii noqonayaan maalinba maalinta kasii dambeysa marka xaaladda gobolka sidiisaba maalinba maalinta kasii dambeysa way sii cakirmaysaa yacni marka adig yacni lagu dhaa lagu dhaawaco ama yacni tuugada ay ku imaadaan marka booliska aad wacdidna booliska waxay imaanayaan yacni nus sac kadib ama hal sac kadib ay imaanayaan waa xilli tuugadii ay tageen yacni meeshiini yacni meydkii yaala ama dhaawacii yaala waa xilli dambe ku imaanayaan adiga waa mar adiga aad daashay ama ka dhaawac ahaa hataa yacni dhaawaciisa oo yacni oo haddii oo yacni deg deg lagu daaweyn kari lahaa hataa dhiig baxa u dhimanaba waa iska dhiig baxayaa lama taaban karo ku leeyihiin waa inaa wax la qorqoraa markay booliska ku imaadaan marka xaaladda waddanka way iska cakiran tahay marka alxamdulilah ilaah baa yacni u maqan haddaanu nahay ummadda soomaaliyeed ilaah baa noo maqan in ilaahay subxaanahu watacaala xaaladda dejiyo maalin kasta dukaankii waa in waa la dhacaa xoolihii aad shaqaystay xoog baa lagaaga qaataa waa lagu dhacayaa waa lagu jirdilayaa garaacitaana kuusii dheer gaar fara badanba oo yani yani shacabka soomaaliyeed ka mid ah baa ku naafoobay si loo dilaayay qaar baa yacni lug la-aan ah qaar baa indha la-aan ah qaar baa yacni yacni gacmo la-aan ah marka xaaladda south africa waa xaalad aad u cakiran mar kasta dhibaatada maalinba maalinta kasii dambeysa yacni howshii waad u jeedaa yacni warbaahinta waad ka maqashaan aan umalaynaa maalinba maalinta kasii dambeysa way sii xumaanaysaa kaba sii jirtabo yacni sanahan dambe gaar ahaan sanadkan dhaqaalihii aad buu u liitaa shaqa la-aantiina yani wadanka wuu kusii batay dadkii wadanka u dhashayna waa mashaqaystayaal waaye ma shaqaystaan yani cid shaqaysata ma ahan marka inay ku imaadaan yani qori in lagu qabto adoo lagula hadlin xabad lagu dhufto adoo waxba ogeynin in yacni gadaal lagaaga imaado madax lagaaga toogto xoolo ayaga aysan shaqaysan inay xoog ku qaataan xool waa waa sidaas nimanka marka alxamdulilah alxamdulilah marka allah naga qabto xaaladda way iska cakiran tahay wiil hadda yacni habeen xalay wiil iska shaqaysanaya inta la toogtay baa la dilay dukaankiis dhexdiisa lagu dhex dilay xoolihiina way qaateen laba habeen ka horay ahayd yacni wiil oo yacni cabdiqaadir allah askin waxa waaye dukaankiis dhexdiisa intii lagu dhaca yacni la tagay la dhacay yacni lagu dhaawacay yacni waa dilkii waa zaa'id maalin kasta dilka waa sii socdaa marka xaaladda aad bay u cakiran tahay maalinba maalinta kasii dambeysa way sii cakirmaysaa marka yacni ilaahay baan ka tuugaynaa in oo ilaahay subxaanahu watacaala xaaladda noo fududeeyo oo yacni amnigan ilaahay yacni amnigan yacni inuu ilaahay nagu soo dabaalo marka yacni tuugadan oo yacni gaaladan uu ilaahay naga qabto aa ilaahay ka tuugaynaa marka xaaladdeena waa iska sidaas xaaladdeena waa iska sidaas marka yacni ilaahay xaaladda ha hagaajiyo xaaladda waa iska sidaas maalinba maalinta kasii dambeysana waa way sii way sii xumaanaysaa marka ilaahay yacni waddo wanaagsan hanoo furo dilkii ugu dambeeyey xalay ayuu dhacay sidaan ogahay ka waran shakhsiga loo geystay iyo halka uu ka shaqaynayay
maxamed daahirow wiilka yacni wiilka oo hadda xalay la dilay magaciisa waxaa la dhahayaa cusmaan cabdisalaam baa la dhahaa yani waxaa lagu dhaawacay deegaanka linesia hoos oo hoos taga magaalada johannesburg gaar ahaan gobolka gobolka qowteen wiilka xalay meeshaas baa lagu sii waa lagu dilay meeshaasaa lagu dilay yacni mid kalena laba habeen ka horna yacni wiil la dhaho cabduqaadir bay waxay ku dhaawaceen asigana dukaankiis bay ku dhaawaceen yacni deegaan uu ku yaala gobolka eastern cape ba lagu dhaawacay marka xaaladda waa iska sidaas xaaladda waa iska sidaas waa taqaanaa xaaladda aad bay u dhib badan tahay meeshaas waa iska sidaas dalka koonfur afrika waagii hore soomaalidu aad bay u aadi jireen hadda ka waran maxaa iska beddelay soo gelitaanka soomaalida sidii hore ma ahan soomaalida way soo galayaan laakiin sida oo ajaanibta ajaanibta kale oo kale ma ahan etoobiyaanka etoobiyaanka waxay usoo galayaan sida cayaha oo kale etoobiyaanka zaa'id bay usoo galayaan waddankan laakiin soomaalida sidii hore uma badna way soo galayaan laakiin boqolkii hadda waxaan ku tilmaami karnaa waa boqolkii saddex halkii hore oo yacni boqolkii konton lixdin toddobaatan sagaashan ay soo geli jireen laakiin yacni sanadahan dambe soomaalida aad bay ugu sii yaraanaysaa gobolka weliba waxaa kaba sii daranba inta ka tagaya ka badan inta ka tegayso gobolka yacni waddanka south africa aba badanba soomaalida ah marka sidii hore kuma aan soomaalida way soo galayaan laakiin sida ajaanibta kale u badan yihiin inay waddankan usoo galaan soomaalida uma soo gasho sidii hore oo kale ma ahan dowladda ka waran wax tallaabo ah ma qaadaa marka ay burcaddu dilal geystaan wallaahi dilalka markay dhacaan booliska way imaadaan kiis bay qorayaan kiisaskiyaa la furayaa kiisasaa laga qorayaa qaabka loo dilay iyo yacni waxay qaadayaan yacni printing oo yacni gacmaha meeshii ay taabteen iyo meelahaas baa yacni bahalo ay ku dhedhejinayaan ay ku leeyihin waxaan baaraynaa tuugada farahooda marka badanaa hadda yacni inta waxa la dilay soomaaliya la dilay ama la dhaawacay in lagu guuleysto in lasoo qabto tuugadii waxaas ka dambeysay aad bay u yar tahay aad bay u yar tahay yacni booliska horta imaashaha booliska waxaaba ka horeysaba hal saac ama nus saac ay kaa maqnaanayaan markuu yacni meeshaas falka ka dhaco waad waceysaa waa soo soconaa lagu leeyahay nus saac ama hal saac kadib ay imaanayaan kadibna meelihii printing wax bay ka qaadqaadayaan oo yacni ay ku leeyihiin faraha xag intabay taabteen intabay taabteen ay ku leeyihiin marka yacni haddii yani acshanka oo booliska ay bixinayaan yacni waa iska yar tahay boqolkii boqolkii sagaashan aan dhihi karnaa way yar tahay yacni wax lagu guulaystay cidda wax dishay in lasoo qabto boqolkii sagaashan aad bay u yar tahay waxaa kaloo jirta laftirkooda booliska markay ku imaadaan yacni horta waxaa tahay adiga ajnabi ajnabiyaa tahay sida loo qiimeeyo kuwa waddanka u dhasheen oo kale laguma qiimeynaayo booliska markay ku arkaan inaad adiga soomaali tahayba oo la dhacay kiiska waa la qorayaa meel liskaga tuuraya marka yacni malihid adiga xuquuqda ay leeyihiin dadka south afrikaanka ah oo kale adiga malihid sidaada waxaa tahay qof liita baa tahay marka yacni midaasaa iska jirto mida kale soomaalida haddana badanaa waa ogtahay locationadaasa ku nool yihiin looyarana ma lahan marka miil ay wax uraacdaan male adiga waxaa tahay haddii lagu dilo yacni xayawaan meel lagu dilo ama shimbir meel lagu dilo oo kalea tahay yacni kasoo qaat malihid kiiskaasaa la qorqorayaa yani bolis stationka la geynaya marka bes yani wax kale ma jiraan adig giiskaad meeshaasa adaa naftaa weysay meeshaasaad ku eg tahay soomaalida halkaa ku nool maxay qabtaan bal nooga waran maxamed daahirow ganacsatada soomaaliyeed badanaa boqolkii sagaashan ganacsigooda soomaalida wuxuu ku xiran yahay locationada locationada tuulooyinka yani ganacsigooda meeshaas uu ku xiran yahay yani xagga magaalooyinka ganacsiga magaalooyinka aad bay ugu yaryihiin soomaalideena boqolkii sagaashan ganacsiga soomaalida wuxuu ku xiran yahay locationada marka waxaa loo dilayo waxay tahay lacagahaas nimankaas way shaqaysteen si loo dhaco lacagaha looga qaato intaasaa loo dilayaa qaar baa jiro oo yacni tuugada intay soo galaan ayagoo wax geysan yacni ay ku leeyihiin lacagaha keen markaa iska dhiitid qaar oo iska wanaagsan allah kuula kulmay allah kaa xijaabay baa jirto oo kaa laabanayaan laakiin dilalka fara badan iyo dhaawaca fara badan yacni waxay ku sameeyaan dukaamada locationada markay tagaan qaar xabadaha ay ka horeeyaan qaar baa ku dhaco qaar baa ku dhinto qaar baa ku dhaawacmo marka waa sidaas ganacsiga soomaalida boqolkii sagaashan location ku xiran yahay ganacsatada oo magaalada ku ganacsata aad bay u yar tahay marka waa yacni intaas waaye waxaa loo weerarayo oo loo dhaawacayo waxay tahay ajaanib naceebka iyo lacagahaas ayaga sameeyaana loo weeraraa dalka koonfur africa dilalku ka waran magaalooyinka iyo tuulooyinka si isku mid ah miyay kaga dhacaan sax wadanku aad buu uban yahay yacni magaalooyinka xitaa waa lagu beegsadaa soomaalida laakiin uma badna meelaha ugu badan oo soomaalida lagu beegsado oo lagu dhaawaco lagu dilo lagu naafeeyo waa locationada waa locationada maxaa yeelay soomaalida waxay ku ganacsataa dukaamada oo locationada ku yeelan yacni waxaan ka wadaa tuulooyinka marka magaalada way ka dhacaan dhicitaan wadanka yacni dhicitaankiis magaalada waa ku dhic- waa ka dhici karaa laakiin waxa u badan oo soomaalida lagu naafeeyo ama lagu dilo lagu dhaawaco xoolahooda lagu qaato waa locationada yacni mana kala socna gobolada oo south africa oo dhan way ku wada siman yihiin intaas